bilaal duurow guuleed waa wiil da-yar ah oo ka dhashay qoys danyar ah kaasi oo ku xanuunsan kambara kac oo ku yaala magaalada beledweyne wiilkan ayaa ka xanuunsan lug iyo gacan iyadoo qoyskiisa ay waayeen qarash ay ku geeyaan goob caafimaad ikhlaas maxamed guuleed oo ah hooyada dhashay wiilkan xanuunsan ayaa ka warbixisay xaaladda wiilkeeda bilaal duurow guuleedda anug yar oo toddoba jir eh ayaa iiga xanuunsan sanad iyo ku dhowaad iga jiifo lug ii gacan ayaa iga dhacdi log ii gacan haddayna iga dhacdi kadibideed haddaan goob caafimaad geey ayawa shilinkiin ku bixin lahay oon daawadaas ku siisan lahayaan aweedi waay kabacdi waan iska dhigay canugu gurigaan ku haastay ka bacdi haddana aniga iyo habarta baa xanuunsaday dabna gelin karin biyana dhaansan karin cabdicasiis maxamuud muudey oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne ee u dhaqdhaqaaqa dadka danta yar ayaa dadka muxsiniinta ka codsaday in qoyskan lagu garab istaago sidii wiilkoodu uu heli lahaa qarashka ku baxaya caafimaadkiisa xaqiiqda waxaa loo baahanyahay marka in maanta aan u istaagno oo lasoo caawiyo waa wiil yaroo sakiir ah ma oga halka laga haayo ma dareemi karo xaqiiqdii qoyskuna ma haystaan dhaqaale ay maanta ku geeyaan goob caafimaad wuxuu ku xanuunsan yahay beledweyne kaambarakac ayuu joogaa xaqiiqdii wuxuu u baahan yahay bilaal bilaal duraw guleed in la geeyo goob caafimaad oo deg deg ah lugtii gacantu hadda wax ka qabasho ayay leedahay xaqiiqdii muddada san iyo shan bilood ah ayuu xanuunsan yahay oo dhulka jiifaa qoysaska danta yar ee ku nool xeryaha barakacayaasha ayaa xaalad adag wajaha marka ruux ka mid ah ay soo wajahdo xaalad caafimaad darro maadaama aysan heli karin qarashka ku baxaya goobaha caafimaadka